naskuna wuxuu usoo horraysiinayaa yowma dacnikum baahida loo qabo geediga wakhtiga la guurayo alaab fudud baahida loo qabaabaa ka badan ka nagaadiga oo dadku marka ay guurayaan ay gaadiid rarayaan wax fudud bay jeceli ilaahay taasuu idiin sahlay wa min aswaafihaa wa awbaarihaa wa ashcaarihaa intaasoo nicmoolaydu ay leedahayna ilaahay wuxuu idinka yeelay ahaafan bagaash wa mataacan ilaa xiini iyo waxaa ku raaxaysataan oo intifaacsataan ilaa muddo dhogortii idaha iyo tii geela iyo tii riyaha iyo looda suufku waxa weeye ta idaha awbaartuna waa ta geela ashcaartuna waa riyaha iyo looda gargoorkii idaha weeye suufku awbaartuna waa raantii geela dhogortii riyaha iyo iyo lo-da ayaa iyaguna shacarkiinada nool waa kaasoo xooluhu marka ay dhogor dhiciyaan gugii geela iyo siiba iduhu dee dhogorta halkaa kasoo baxdan afaaf baa laga samaysanaya wax badan oo maanta warshaduhu ay intifaacsadaan oo qaali laynaga iibinayo ayaa haddaynu agabkeeda helo aynu intifaacsan lahayn oo aynu arki lahayn nicmada qur-aanku uu tilmaamayo funaanadaha iyo koorarka iyo boorsooyinka quruxda badane laga soo samaynayo intoo lasoo warshadeeyo waa adiga arkay saasaa ilahay uhi afaafan wamataacan ilaa xiin afaafkuna waa bagaashba dhar iyo wiciyad iyo wax kasta mataacduna waa shay markaa intifaaca ilaa muddo intay lambahashan laguma waaree meeshan laguma waare ee waa intii muddo ah intii muddo ah wallaahu jacala lakum mar kale ilaahay waxau idin yeelay mimaa khalaqa wixii uu abuuray dilaalan hadrh hadh baa ilaahay idiin sameeyey wixii uu abuuray oo maxay ah dee dhirta iyo buuraha iyo daaraha har baa ilahay idiin sameeyey ogobay ka waran meesha saxaraha ee bannaan iyo dhulka kaynta ah ee jiqda ah dadku siduu isu u dareemaa meeshaasi dhir halac oo wanaagsan bay leedahay baa laydhaha wa jacala lakum min aljibaal ilaahay wuxuu noo sameeyey buuraha xaggeeda wuxuu ilaahay idiin yeelay aknaanan kinni kinnigu waa meesha dugsiga ah ee jiqda ah meelo dugsoon weeye qalcado iyo kuhuuf iyo godad buuraha ku yaala ayaa ilahay idiin sameeyey oo iska dabiici ahoo badanba had iyo jeer ama militariga ha la geliyo oo dhufays ha noqoto ama daarabaha laga dhigto dee dhulka buuralayda qofkii arkay waa garanaya aknaanta wa jacala lakum ilaahay wuxuu idiin yeelay saraabiilahu iyo dhar taqiikum alxar kulaylka idinka ilaalisa surwaal maaha laakiin waa dhar la xidho dharku haddii layidhi wuxuu kaa ilaaliyaa kulaylka qabowgana waa kaa ilaalinaya wey baabul iktifaa baa laydhaha laba shay oo uu kaa celinaya iyadoo mid laguu sheegay macnaheedu ka kalena la qabso wuu ku hoosiraaya dhar qabowga iyo kulaylkaba idinka celiya ayaa ilaahay idiin geliyay wal adugu oo idinsiiyo idiin sahlay jacala lakum baa lagu leeyahy adiga iyo warshadaada iyo waxa farsamadaada oo dhan ilaahay baa wada diyaariyey tabaaraka wa tacaala wasaraabiilana ilaahay wuu idiin sameeyey dhar iyahu taqiikum ba'sakum balaayadiina idinka ilaalisa waa qalabka fayr buruufka ah dee iminka dabka laga xidhanayo aynu aragnay hubkiiyo rasaasta soo dhacaya iminka dee berigaa hore duruuc baa la odhan jiro seefta iyo waranka iyo gaashaanka iyo xasa iminkana rasaasta ayaa laga xidhaa ilaa gaadiidkiida markaa ay maraysa kadalika sidaasaa yutimu nicmatahu ilaahay barwaaqadiisa u dhammaystirayaa calaykum dushiina lacallakum tuslimuun likay tuslimuun inaa ilaahay isu dhiibtaan ayaa mudantihiin kol haddii intaa laydinku baraarujiyey inaa ilaahay isu dhiibtaan idinka iyo xayaatadiinna iyo wax wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluun baa ilaahay u leeyay idinka iyo waxaa farsamayseenta ilaahay baa wada abuuray ee waxba adugu haysbidin wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluun idinka iyo camalkiinaba ilaahay baa abuuray lacallakum tuslimuun markaa waxaa laydinku sheegayaa tan oo laydinku baraarujiyey in aa isdhiibtaan oo alla u hoggaansantaan oo islaamtaan saasaa ilaahay uu baraarujiyey fain tawallow haddii ay sii jeedsadaan fa innamaa calayka albalaaqu lmubiin gaarsiin cad baa dushaadaa nebi maxamedow inaad dadka si cad u gaarsiiso inaad dadka qalbiyaashooda jeexdaad geliso adigoo qasab maya taa laguguma leh min allahi alrisaala wa cala alrasuuli albalaaq wa calayna atasliim fain tawallow فإنما عليك البلاغ المبين الله وحول يعرفون نعمة الله إلهي نعمتي سيبي قرانيان ذاتكا لتلماميا ثم ينكرونها ويدفريان وأكثرهم الكافرون انتو ضبضانينا إلهي ويكك عن تاكتين وابدك عن سيرين ويديرين باع بعض المفسرين كتبوا هذا وحي كسوا نقلان رواية شيء جيسة إن النبي قويم عليه الصلاة والسلام يقول دول أقربوا روح على قصة تكشين الرمية وها اللغة العربية نار وقرنية آيات كانوا كدول أقري النبي والله جعل لكم من بيوتكم سكنا نعم بولي وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا نعم والله جعل لكم مما خلق ظلالا نعم سيدو أصوى ذي أياد دبتنا لعلكم تسلمون kolkii uu nebigu gaadhay buu dabada boorka ka tuntayoo wuba iska dhaqaajiyeyba walam yastaslim lilaah intan oo dhanba isagoo ka garaabay aslamtu lilaahi muu odhanine wuu iska kacay kolkaa aayaadkanaa gadaal ka soo degay fain tawallow fainamaa calayka albalaaq yacrifuuna nicmata allahi uma yunkiruunaha wa aktaruhum alkaafiruun garawshiyaha ninkaasi uu bixiyey iyo waxa is yeelan waayey iyo ficilka ama tallaabadu qaaday ka dambeeyey waxay keenayaan markuu dee nacamleeye oo arrimahan ka garaabay teenu hoggaansamo lacallakum tuslimuun ayaa laga eegay marka taas ay dadku u bateen sidaa ilaahayba uu tilmaamay wa aktarhum alkaafiruun waxaasoo nicmo ah wax maanta ka ogol bani aadam oo ilaahay ku mahadnaqaya waa yaryahay wa yowma nabcathu buu ilahay yidhi maalinkaanu soo saarayna xus min kulli ummatin ummad walba shahiidan mid markhaatiya markhaati baa lasoo saaraya ummad walba oo laga soo dhex saaraya shahiidan min kulli umma markhaatigu ummad unbu kasoo dhex baxaya siduu nebiguna calayhi salaatu wasalaam xusaya waa ummad walba rasuulkeeda dadkuna maalintaa washaahidin wa mashhuud buu u qaybsan yahay cabdillaahi ibn mascuud waa kii yidhi igu dul akhri suuratu nisaa nebi markuu dabeedna ku dul akhriyay aayaadka u horeeya uu marayo fa kayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiid وجئنا بك على هؤلاء شهيدا أي نبي المي عليه الصلاة والسلام استغى صور بوحك هلي موقف قاي حالة مالنتا سيدي ورقت ثم يؤذن مالنتا و... ثم لا يؤذن لما أقلان يبو لهيد مالنتا قيامها امر خاتياشي سسوتا قال للذين كفروا كوي قالوا بي لما أقل هذل ولا هم يستعتبون أي ولا هم يعتبون لنا عنانا مايو maalintaa qiyaamaha baa ilaahay uri kuwii gaalada ahaa looma ogolaanayo maxay hadal baan loo fasaxaynin haadaa yawmu laa yantiquun walaa yu'danu lahum fayactadiruun suurat lmursalaat siduu ilaahay ku tilmaamay waa maalinkii aan looba ogolaan inay hadlaan loona ogolaan maayo inay cudurdaartaan walaa hum yuctabuuna yustactabuuna siinta iyo ta'du tawkiidun bay faa'iidaynayaani la canaanan maayo maa musii'un man caatada baa le xumaanku yeeli maayo qofka ku canaanta ha ka reeyaa loo canaantaa dadka maalintaa ha ka reeya miyaa laga rabaa addoomaha leannahu halkaa waxaa la isugu yimidba qofka xaasilkiisii un in loo dhiibo un laakiin arrintu maaha in la canaanto uu ka reeyo maaha waxa loo canaantaa qofka balha bedela waxaan ha shaqeeyo shaqana ma jirto waxaan aayadda labiyo lixdan hore aynu soo dhaafnay macnaha macnayaasha ay leeyihin bay xusuuseen dariskii xalay u dambeysay laba macno ay lahayd markaa mid baynu sheegnay kasii waadixsani waxa weeyaan aayadda labiyo lixdan weeye laa jarama ana lahum nnaar iyaduna ehelnaarkun bay ka warramaysay naar bay leeyihiin waxa dhaba inay naar leeyihiin wa annahum mufratuuna mufrituuna macnaheed baynu sheegnay oo inay yihiin kuwa xadgudbaya laakiin iminka marka sida raada loo farxiyo wa annahum iyagu mufratuuna muqadamuuna ila annaar naar baa loo qadimaya wa yutrakuuna fiiha mutrakuuna fiiha naartaana lagaga tegaya oo naarta lagamana saarayo naar bay leeyihiin naar baanay leeyihiin waana lagaga tegay halkana ilaahay wuxuu ihi looma ogolaanayo lama fasaxayo inay hadlaan walahum yastactabuun marka waa mawaaqifta xaaladdu sii adkaata weeye meelaha qaarkood qur-aanku wuxuu xusayda inay murmayaan oo jaafaajiriq iyo hadal ay keenayaan wallaahi rabbinaa maa kunaa mushrikiin oo gaalnimadii ay dafirayaan laakiin waa marka xaaladdu sii adkaata وإذا رأى الذين ظلموا بولهيد كوي ظالمين تأمرك أركان العذاب عذابك مرك أركان فلا يخفف عنهم لقى مفض ضيني ولا هم ينظرون لون كارين مايو لون كارين مايو كوا قالت يا ظالمين تهي عذابك كلك أي أركان أي برورتان أي قيليان لقى منا تشوتيني لقى منا فض ضيني لون كارين مايو إلهي وحلما غواو ديار وإذا رأى الذين كوي مركي أركان أشركوا قال لماذا استمي شركاءهم كوي أي عابدين إلهياشا كبكتين كلك إشا كقاران qaaluu waxay yidhaahdeen rabbanaa haaulaai ilaahayagiiyo kuwaas shurakaa'unaa waa ilaahyaashayadii aladiina kuwii weeye kunnaa nadcuu min duunik inta adiga kaa sokaysa aanu caabudayna maxaa sanama maxaa shaydaana maxaa bani aadama wax alla wixii ay caabudayeen oo dhan bay farta ku fiiqayaan kunnaa nadcuu min duunik waa kuwii ifkii ay lahaayeen وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا صواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا انت عمدناها كذا قاتنين اركض بي لها انا كؤت كذا الهياش يلا اذن كفو جنين ما انت نوحى اليهم كواس وكوا نعابدين فألقوا إليهم القول هذا الكيب أصواتورين حقودا إنكم لكاذبون بين علي الباته بحيل عابدا يا إلهي وكودا هدلي جوابتو دي نوحى نقطة بين علي الباته balaayo iyo baas baa caabudaysa wa alqow waxa ay qadimeen ilallaahi rabbi xaggiisa yowma-idin maalintaa assalama ay listislaama isdhiib iyo islaamnimo ayay maalintaa qadimeen yaa qadimayna labada qoloba isku dar kii gaaloobay iyo wixii uu ku gaaloobay kii wax caabudaya kii la caabudaya dacufa aalibu waalmadluub labadiiba maanta ayay islaamnimo ogolaadeen waa goorma وبعد فوات لوان انت وقتك وتجوي اي ما انت استسلام سلام واستسلام بقدر وضل عنهم حلك الله ما كانوا يفترون وحي ابورنيا وحي ابورنيا بلواي ولمي او انبل الذين كفروا بالهيد كوي قالوا بي وسدوا عن سبيل الله وسدوا ضبابي عن سبيل الله شدك حق كورتشوك سدي عدي راعي الهيد زدناهم وحن أكردنا إذا إلهي عذابا فوق العذاب عذابا أكردنا مثل دول صارا بما كانوا يفسدون خرب الدية وخربيين يدو البيت نمذو ذا أوقي مركا زدناهم عذابا فوق العذاب عذاب كاللبن لابن آيات وآية المامسة وحويان دي وحي أهايان كفروا كفار بهين حي كدرين وصدوا عن سبيل الله كانوا فاسدين مفسدين waxaan kuwa khariban waxna kharibaya taasaa ilaha ama aqoon ha ku kharibayeen iyo cilmi ay heleen ama awood ha ku kharibayeen ama dhaqaale ha ku kharibayeen intaba waxbaa lagu kharibay maanta caalamka oo adiga arkaya aqoontii iyo awooddii iyo maalkii ay heleen gaaladu ee ay hayaan xaggay u isticmaalayaan xagga khayr kale u kaxeeya hadday xagga khayr kale u kaxeeyin lahaayeen adduunyadu dee warwarka iyo walaaca maanta haysa iyo diiqaasi ma yimaadeene waa adiga arkaya meel walba la cabsanayo aqoontoodii iyo cilmigoodii iyo xadaaraday sheeganayeen iyo waxay kaga hormareen adduunyada dhinaca xunbay ula kaceen kolkaasaa dadka diintoodiina ay ka lumiyeen dunyadoodiina ay ka lumiyeen waxaanu gacanta ku hayno mooyaane wax kale maya ayay taageen zidnaahum cadaaban fawqa alcadaab waa laysu saaray cadaab isa saara ويوم مال الحسن بن محمد ونبعث في كل أمة شهيدا أمد والبوحة نصا صار دونامد مرخاتكوا عليهم دشوا من أنفسهما من أنفسهم رسولكم وحاو كبديها من أنفسهم مؤمنين تكون مرخاتي فريسا أه وحي كبديهم من أنفسهم أرنتو مركي سيئة كاتو قفك نفتي سيبالك أياك على صفانيسا وطبعتنا مركاسا لغا هبلين أياك xubnihiisa qaar ka mid a intuu afkiiba juuqda gabo kolkaasuu dabeedna yaabayaa wuxuu leeyay sida xadiidka saxiixa ay tilmaamayo suxqan lakunna facankunna kuntu unaadil allaha idin halaagee dee idinkun baan idin difaacaya kol haddaa inagu markhaati furteen xubnihiiow aan wada halaagsannabu afkii leeyahy alla waxau uhi waji'naa bika adigana aanu ku keenno shahiidan calaa haaulaa'i kuwan iyaga ah adagoo markhaati ku ah calaa haaulaai ismu ishaaru kuma eega un asxaabtii iyo wakhtigaa dadkii joogee calaa haaulaai waa ummadan ummatu dacwa wa ummatu lijaaba ummadii nebiga loo diray ile risaaladiisu caalami bahayd mid baaqiyana wahayd iyo ummadiisoo aqbashay intaba markhaatibu ku yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam wanazalnaa calayka alkitaaba qur-aankana aanu kugu soo dejinnay tibyaanan likulli shay wax walba isagoo iftiiminaya oo caddaynaya wahudan waraxma hanuun iyo naxariisna waaya وبشرى للمسلمين ذاتك هجان سمي نبشار ويها القرآن ذاتك هجان سمي محا إلهي ويا وهي كتاب كريم كان حديث أهد وبضا مركة تبيانا لكل شيء ووحك استاء أين وبهمه وحك استاء أين وبهمه hadda waxaad eegtaa hayaab inaha odhan inta la farsamadaa miyaa lagu sheego taa miyaa lagu sheego taa miyaa lagu sheegaya qur-aanka kariimkaa siduu ku tilmaamayo bal eeg hadda in allaha ya'mur ilaahay waxa uu farayaa bilcadli waalixsaani wa iitaa'i dilqurba saddexdaas u faraya wayanhaa wuxuu u diidayaa dadka cani ilfaxshaa'i foolxumo waalmunkari wax la diiday waalbagyi gardarro iyo kibir yacidukuma lagu idin waaniyey lacallakum tadakkaruun waxay u dhowdihiin inaa waantowdaan oo waxalla ka aqbashaan oo dhegihiinnu wax weeleeyaan marka intaa laguu sheegay maxaa laga tegay dadku ma aha ta la sheegayaa inay dee alaab iyo agab iyo farsamooyin kale waxaas waa iska masaalix oo insaanku uu isaga diyaarsan yahay inuu waxaa kasbado laakiin waxay dadku ummad ku noqon lahaayeen ee diina ee dhaqana ee akhlaaqa ee qiyama taa weeye ta dadka ummade waxay ummad ku noqon kartaa loo caddeeyay dadka marka intiiba intanaa koobsatayba wacdi waxa la idhaahdaa saynu hore usoo xusnay wacdi waa ka waxna la isku faro waxna la isu diido kaasaa wacdi la idhaahdo saddex shayna ilaahay uu faray dadka saddex shayna wuu wuu diiday maxaa lagu muxuu ilaahay ku xifsiyey yacidukum wuu idin waaniyo waanaduna waa in la aqbalo marka aada u noqoto diinta ilaahay uu soo dejiyo oo dhamiba intaasay soo hoos galaysa lixdaa arrimood ee aayadda ay sheegtay alma'muuraat wixii la faray oo dhami saddexda hore waalmanhiyaat wixii loo diiday qofkana saddexda dambe insaankuna wuxuu mukallaf ku yahay ama loo xil saarayba dee intanuun inuu waxna fuliyo waxna ka tago sidaa daraaddeed baa cabdillaahi ibn mascuud oo ahaa ninka aada u yaqaanay tafsiirka qur-aanka allahaana haddii cidi ay iga taqaano tafsiirka qur-aanka waabaan u safri lahaa waxa uu leeyahay haadihi ajmacu aayatin fi lqur-aan qur-aanka aayadda ugu koobid badan ee ugu macno ballaarani waa aayaddan diintii o dhan bay koobsatay keligeed baabay ugu fillaan lahayd qur-aan ahaan buu leeyahy dadka markaas haddana wuu sii kordhiyey cilmigii oo waxau lahaa akharu aayatin tafwiidan aayadda ugu ballaadhan xagga marka laga yaboohda ilaahay addoommaha u yabahayna waa aayadda suuratu dalaaq ku sugan waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhrajan wayarsuqhu min xaytu laa yaxtasib waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbuh tawakulka ilaahay iyo tafwiidka arrinka aada u bandhigto waxa lagu helo ee gudaha ballaadhan aayaddaasaa soo koobtay buu laha wa akharu ashaddu aayatin rajaan aayadda ugu rajo badanina waxa weeye aayadda ilaahay uri yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica saasay u guda ballaanaato ilaahay wuxuu idin faray alcadl cadaaladaasi waa xaqiisa lagu cadli samaynaya ilaahay oo cadaaladda ugu horeysaa waxa weeye horta ilaahay wuxuu kugu leeyay inaad siiso oo tawxiidkiisa wa alcadlu fii kulli shay cadaalad marka lasoo qaado dadku maamulada xaggooda ay ula kacaan laakiin waa cadaalatun fii kulli shayin ilaahay baad u cadli samaynaysa naftaadaad u cadli samaynaysa ooryahaad u cadli samaynaysa ubadka ummadda shaqaalaha xukunka cid walba waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadli ina allaha nicima yacidukum bih ixsaan ixsaanku had iyo jeer wuxuu naaxnaaxiyaa ama kabaayo uu qurxiyaa cadliga shayga la idhaahdo ayuu sii macaanayaa samafalka marka isaguna waa ixsaanun fii kulli shayin ixsaan markaa shay walba geli kara xataa cibaadada ilaahay in allaha kataba alixsaana fii kulli shay nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu xusayaa ilaahay inuu shay walba waa barhka filaya shay walba inuu ilaahay waajib ka dhigay ixsaanka iyo samafalka dhexdiisa lagu ixsaan sameeyo marka xataa fi lqatli dilkii iyo wixii la mid ah inaanu qofku ka tegin ixsaanka iyo samaha wayanhaa cani ilfaxshaai waalmunkari waalbagi intaana waitaa'i dilqurba de qaraabada in wax la siiyo oo deeqda iyo gacan furnaantiibaa ilaahay uu faray faxshaagu waa sinadii munkarkuna waa macsiyadii o dhan bagiguna waa dulmigii iyo gardaradii intaasi waa inta adduunyada aafaysayda ilaahay wuu idin waaniyey inaa waantowdaan baa u dhowdi inaa waantowdaan waa waxa laydinka sugayo ilmo bani aadam haddii aad tihiin maantana alfaxshaau waalmunkar waalbagi halkuu adduunyada marinaya meel fog buu kaga soo haray ilaahay baa waxau halkan ka waramaya haddaba ummadi waxa ay ku hagaagi karto waxyaabaha ugu muhiimsan inuu ka mid yahay inay yeesh inay noqdaan dad mistaaqiyad leh shakhsiyad lagu soo hagaago lana iimaansan karo isla markaana ballan iyo cahdi iyo wax la isugu la isku ogyahay marka ummaddu ay leedahay markaasay qiime iyo akhlaaqba leedahay taasaa ilaahay oo aada halkan dadka ugu waaninaya ballanta ilaahay iyo ummadaba la galeen xataa gaal iyo islaam inaanay ka bixin oo dad ay noqdaan مبدأ إلى ليوان مصلحة إلى لنين الله وحول وأوفوا بعهد الله إلهي بلنتي سدما استر إذا عاهدتم مركا بلن قادان ولا تنقضوا الأيمان دارها نها فرفرنا هتشبينين وي بعد توكيدها انت أتكيسه وقد جعلتم الله إذنك أو إلهي نكدق عليكم تشين كفيلا من حفيظة أيدين إلى لنية والله على ما نقول وكيل waxaynu isleenahayna ilaahay baa inagu ilaalinayo inagu og idinkoo yidhi ha ka bixina dhaarta ciddaad doontaan la gala dhaarta iyo ballantaasu ina allaha yaclamu alla wuxuu ogaanayaa maa tafcaluuna waxaa samaynaysaan walaa takuunuu ha noqonina dadka muslimiinta haddii aad tihiin kalatii gabadhii oo kale naqadat furfurtay hadlahaa garkii ay tidhicday ama xadhiggii ay soohday min bacdi quwatin intii ay adkaysay kadib ankaasan furfurid ayay furfurtay gabadhani midna saqada ayay ahayd ama siloonahoo ma ka joogtay gelinka horena waxbay soo hijirtay gelinka dambena way furfuri jirtay qolyaha qaarkoodna waxay leeyiin waa tusaala un ilaahay uu bixinayo tattakhiduuna idinkoo ka dhigaya aymaanakum dhaarihiina dakhalan baynakum wax aad dhexdiinna isku khiyaamaysaan alkhiyaana waalkhadiica والغش والدخل كله حويه انت سيري waxa macnaheedu noqonayaan khiyaamo waxa isku sabaxadaysaan oo wax isku weydaarisaan haka dhigina dhaarta an takuna inay noqotay awgeed ummatun qolo hiya arba mid ka xoog badan oo ka tiro badan min ummatin ummad kale laba qolo oo kala badan awgeed oo kala miisaan roon idinkoo kale eexaysanaya ballantii ha jebinina carabtu qolay ballan la lahaan jireen qolo ka xoog badan oo ka miisaan badan baa soo bixi jirtay war kuwaasi waxba sheegi maayana kuwan inoogu xidhiidhiya awrka kuwan ay nala dhaqaaqaya bay odhan jireen maa ashbaha alleyla bilbaarix maantana waa sidii uun kale uun waxaa la odhanayaa caalamku lahu qudbun waaxidun rukni keliyuu leeyahoo kaa qarbiga ah ama kaa u sii weyna dee ka doobiyaya meesha ah kaasunaan ka xadhig xidhanno waxa kalena waa taxtana wayna soo hoosgeli uun dabeedna markaasaa heshiiskii ummado kale la dhigtay iyo ururadii adiga arkaya oo hadday mid jaamacad carbeed u dhigatay mid urur maaragtay midowda africa u dhigtay kii united nationka wixii o dhan waa la iskala dulbooday dabeedna xoog xooggaasay maraysa waxay maanta ku socotaa an takuuna ummatun hiya arbaa min umma ilahay isagaa inaga yaqaana addoomihiisa tabaaraka wa tacaala waxbaa lagu heshiiyey iyo waxaasi ma jiro dadka ducafada ah sida dee filistiin iyo afghanistan iyo kuwaasaa qaraaradooda la isla yaro eegeegaa kolse hadday gaadho dadkan aayaadku ay ka warramayaane xoogga badan leh meeshay doonayaan waa iska marsiisanayaan waa nidaamkii kaynta ee libaaxu bakaylaha liqayay baabkeedii un wey marka ballanta ha jebinina an takuuna ummatun hiya arbaa min umma inay qolo qolo ka xoog badato awgeed idinkoo tii xoogka xoogga badnayd u xilanaya innamaa yabluukum allaahu bih ilaahay waa idinku imtixaanayaa ballanka ah ballan la-aanteed waa diin la-aanteed weeye waa wax laydinku imtixaanayo walayubayinanna waa u caddayn doonaa lakum idinka yowma alqiyaama dharaarta qiyaamaha rabbi wuxuu idin caddaynayaa maa kuntum fiihi takhtalifuun wixii ay isku weydaarsanaydeen oo dee sida loogu caddaynayaa kii xaq waday iyo kii baatil waday kii buriyey iyo kii oofiyey intoo dhanba awfuu bilcuquud caqduliimaan baa ugu horeeya sidaa daraaddeed ayaa ilaahay ummadda ugu adkeeyay asxaab nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisuna saasay u qaateen axadulkhulafaa baa ballan buu la leeyahay nimankii romanka dabeedna markii ballantu ay sii baxaysay buu ciidankii kaxeeyo kambalkooduu dejiyey isagoo talagalkiisuu yahay marka ay ballantu go-do un inuu ku hinjiyo un isagoo kambalkooda degan waaxid min asaxaaba ayaa waxa uu leeyahay wafaaun laa qadru maya ballanta waa in la oofiyaa oo aan laga bixin colku halkeennii baynu ku celinaynaa iyadoo halkeennii aynu joogno ballantu waa inay dhammaataa dabeetana iyadoo sidaa la isku ogyaa waa in halkaa laga soo duulaa ee aan la isu hoosgelinin markaa intoo kambalka la isu soo dego marka halkaasay ka taagnaayeen ballanta xataa gaalka lala lahaa tu islaamna hadalkeeda daa in laga baxo alla waxa uu walaw shaa allahu rabbi hadduu doono la jacalakum ummatan waaxida ummad kaliya ayuu idinka dhigi lahaa xaqa ku midaysan walaakin yudilu man yashaa ciduu doonayu ambinayaa wayahdi man yashaa ciduu doonayana wuu hanuuninayaa kana hallow buu u qadaray kana hanuun buu u qadaray lixikmatin yaclamuha allah walatus'alunna waa la idin waraysan oo la idinka xisaabin camaa kuntum tacmaluun wixii aa camal falayseena samaynayseen mar kale ilaahay uu ku celiyay haddii qur-aanku shay uu soo celceliyana waa muhimadda uu leeyahay awgeed takriirkaasina wuxuunu tusinayaa tawkiid iyo in lasii adkeynaya miraaran wa tikraaran shaygiioo lagu nuuxnuuxsaday bay tilmaamaysa walaa taku walaa tattakhiduu buu ilahay idhaha ka dhiganina aymaanakum dhaarihiinna dakhalan baynakum waxaa dhexdiina isku khiyaamaysaan dhaarta hadday laba qabiilo isu dhaartaan hadday laba qof isu dhaartaan haddii mas-uulkii ummadda u dhaarto ama dadkii xilka hayay loo dhaariyo inuu yidhaahdo maaha awrka un ku kici aroortana uu ilaawo dabeedna marka uu xumaan samaynayo marka uu eexanayo markuu tasaruf qalada samaynayo ma xusuusna annahu xalafa billaah inuu ilaahay ku dhaartay inuu diintiiyo ummadda daacad u yahay tii waa la soo ilaaway iyada cafaa calayha zaman way duugowday laa allah wuxuu leeyahy walaa tattakhiduu aymaanakum dakhalan baynakum dhaartu yay noqonin waxaa isku khiyaamaysaan fatazilla dabeed ay simbiriraxato qadamun adin baa simbiriraxan doona bacda hubuutihaa intuu sugnaa kadib adi adimadu intay sugnaayeen kadib bay simbiriraxan doonaa iyomaad jeceshahay in arrinkaagu noqdo markaad meel dhidhiid dhiidhiya marayso minjabir oo adimadu ku adkaadaan ood si fiican u tallaabsato iyo inaad silitayso kolba dhaan dhan aad u ciirtood heebadda u noqoto laa shaka inaad hore jecesha haddaba ummadda arrinkeeda iyo iimaankeeda iyo is-aaminideeda intoo dhammi waxa ay ku xidhan yihiin waxa ay isku og yihiin ay isu oofiyaan haddii kale sidaa ilaha uu tilmaamay arrin waliba waanu simbirraxanayaa waanu silitaynayaa fatazilla qadamun bacda hubuutihaa intuu addinkaasi sugnaa kadib wa taduuqu su-a xumaan bay idin dhadhamin doontaan ilaahay xaggiisa ka timi oo adduunyada iyo aakhiraba jirta oo khilaaf uu ka mid yahay oo cudurriyo abaaraba ay ka mid yihiin oo cadow idinka adkaada uu ka mid yahay wa taduuqu suu bimaa sadadtum horjoogsiga aa hor joogsateen awgeed can sabiilillaahi ilaahay jidkiisii toosnaa ee xaqa ahaa oo sideedaba qofku haddii uu ballan yeelan waayo diintiisi way xumaatay tusaale xun buu u noqday dadkii muslimiinta ahaa iyo islaamkiiba dabeedna waxa uu noqonayaa meel islaamka laga duloo la yidhaahdo islaamku maka hebel oo kale markaasaad islaam iigu sheegaysa sawka ballanta ka baxee beenta sheega ee wax khiyaameeya saa yidhaha ciddii xataa islaam usoo xeeban lahayn waa kan sabab ugu noqday inuu weydaarto walakum waxaa idiin sugnaaday markaa cadaabun cadiim cadaab weyn baa idinku dhici doona buu ilaahay yidhi walaa tashtaruu bicahdi illaahi ilaahay ballantiisa ha ku iibsanina hamanan qaliilan maal yar ha ku iibsanina lacag yar lacagtu wuxuuna looga jeedaa manfaco iyo dheef yar iyo maslaxa waa sida ay gaaladu u yidhaahdaan akhiiran siyaasaddeedu waxay ku salaysan tahay maslaxad joogto ah laakiin mabda' ma leh saaxiib joogtiina ma jiro maalinba dhalka aanu doonayna inaan wax ka rujinno xaggeeda aan u riixayna dadka muslimiintii sidaa ma aha laakiin diintooda iyo ballantooda iyo cahdigooda ku weyn innamaa cinda allah ilaahay agtiisa waxa aaday huwa khayrun lakum wuu idin wanaag badan yahay in kuntum taclamuun haddaad garanaysaan buu ilaha yidhi haddaad fahmaysaan oo garanaysaan waa idin qiimo iyo khayr badan ilaahay agtiisa waxaa ah maa cindakum rabbi agtiis maa cindakum waxaa agtiina ahaada yanfadu wuu iska dhammaan doonaa waa adduunyo adduunyada dadku ay ballamaa u jebiyaan ee iyada u xeebanayaan ay u leexanayaan u dhammaanaya wamaa cinda allaahi baaq ilaahay agtiisa ahayna waa mid waaraya waxaa agtiisi wuu waaraya waa janno daa'ima labada ayaan la isku doorsanin yaan lagu iibinin aakhiro yaan adduunyo lagu iibsanin walanajziyanna waanu abaalin doonaa aladiina sabaruu kuwii sabray ajrahum baanu ku abaalin biaxsani maa kaanuu yacmaluun camalkii samaynayeen ee wanaagga badnaa awgii iyadoo laga abaalinayo ajrigoodii baa la siin doonaa diintoo lagu dhaqmo ballamahoo la oofiyo mabaadida xaqa ahoo la raaco horumarkan dhaqaale iyaa lagu helaa iyo xayaatadan wanaagsan man camila saalixan cidda wanaag samaysao mid dakarin aw untha ama laba ama dhadhiga mid kastaba ahaado wa huwa mu'min isagoo alla rumaysan falanuxiyanahu xayaatan ayiba nolol wanaagsan baanu kaa noolayn doonaabaa ilahawi walanajziyanahum waanu ku abaalin ajrahum abaalmarintay mutaysteen biaxsani maa kaanuu yacmaluun camalka ay samaynayaan ayaa lagaga abaalmarin doonaa kiisii wanaagga badnaa ajri baa ilaahay uu siinaya waxaa laga abaalinayaana waa camalkii fiicnaa ee saalixa ee subanaa waxaa markaa ilaahay uu tilmaamay oo kale haddii tan cagsigeed ay dhacdo iimaan iyo camal saalixa la waayo cidhiidhiga adduunya ka aakhiraba waa diyaar man acrada can dikrii fa ina lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa adduunya aakhiraba cidhiidhigaasaa dhacay marka usas aliqtisaad dhaqaalaha asaasiyaadkiisay ka mid tahay ummaddu inay ilaahay ku toosanta waidaa fa idaa qara'ta alqur'aana markaad qur-aanka akhrido fastacid billaah ilaahay dayroo magan gal min ashaydaani arajiim ka magan gal waa kalbi soo rooraye allaw iga qabadhe qur-aankuna waa saadki iyo sahaydii ruuxda wuu ku weydaarinaya waanu kaa khalkhalinaya marka waa in qur-aanka marka la bilaabaya alisticaada ay jirta acuudu billaahi min ashaydaani arajiim fa idaa qara'ta kolkaad akrida aada doonto inaad akhrido idaa aradta qiraa'ata alqur'aan inkastoo xamse oo aimada sabcadaa ka midi uu kuba tegay daahirka aayadda uu leeyay marka qirada la dhameeyo kadib baa la akhriyaya laakiin sida sunnada raajixa ah waa in isticaada iyo acuudku horeeya إنه شيطان كان ليس له سلطان نوتكم لها على الذين آمنوا ضدك ألا رمي وعلى ربهم يتوكلون إله هذا تلسارني كوا أودكم له أود كوا سواسية ما لو يكجاشانته إله هذا كديرتينه كبعنجله إنما سلطانه أود بس على الذين كوا بدون سارنته أو كوين شنيا يتولونه يسجع قعل كدكتي أنت إلهي ويدارتين يا والذين كويهم به مشركون يسجع إله كوي إله أشريك يلي والذين كوي هم إيجو به إلهي مشركون وحكى لله عابدين أما به شيطان كمشركون أشرك يلي مع الله إلهي الله عابدين الشيطان ولكذلك وإذا بدلنا بولهي مركان الدورين آية آية مركان الدورين مكان آية آية كلام ماشي مركو إلهي آية ماشي كساره أو نسخه أمد كلا أصادقه والله أعلم إلهي نواد وقب بدن يهي بما ينزل وحا أصاد تشينيه qaaluu waxay yidhaahdeen innamaa anta muftar adigu nebi maxamedo waxaa tahay mid been abuurad samaynaya ayaa tahay waad abuuratay qaaluu innamaa anta muftar ilaahay baa soo dejiyey aayad mid kalena wuu nasakhay maxaa tii hore loo nasakhay maa qur-aan hadday ahayd in la daayo adaa iska wadwada way odhanaya kolba qadimayo akhiraya bal aktaruhum laa yaclamuun buu ilahay intooda badani maba garanaya qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow nazalahu ruuxu lqudus malagii ruuxul qudus la odhan jiray baa ka soo dejiyay min rabbika ilaahaaga xaggiisa bilxaqi baanu kaga keenay waa qur-aankan malaggaa ilaahay uu soo dhiibay alla xaggiisu ka keenay xaq baana lagu keenay iftiraa iyo waxaasi ma jiro liyuhabbita si uu ugu sugo oo ugu dejiya aladiina aamanuu dadkii alla rumeeyey wahudan hanuun buu u yahay wa bushraa lilmuslimiin dadka muslimiintana bushaar u yahay marka qur-aanku intaasoo faa'iidaaba isagoo dadka muslimiinta awle baa malag uu soo dejiyey laakiin nebi maxamed gacankuma looma abuuran isagu ولقد نعلم بولا هيدا حقيقة نما وانوغان إنا أنهم يقولون إن أولانا ينقالوا إنما يعلمه بشر نبي بني آدم باوح بريا لسان الذي يلحدون إليه أي حقي سأقول حين يا نبي كان لغدي سي عرب كيسو أعجمي وين وهذا قرآن كان إن لسان عربي لغة عربية يكسود دقي مبين من عدوي أو تاسع اسكعبه nin nasraani ahoo markaa waxaa akhriyi jiray oo nebigu soo marmari jiray bay yidhahdeen kaasaa maxamed baraa oo jabri la odhan jiray maxamed kaasaa baraya bay yidhahdeen ilaahayna wuu ka jawaabay wuxuu ihi kaasi waaba acjamiga qur-aankanina waxa weeyaan waaba lisaan carabi macnaa luqa carabiya buu kusoo degay ninka noocaata nasraaniga ahaa cajamigii ruumiga ahay kumaba hadli karaba qur-aankan kariimka ah beentoodii halkaasay ku caddaatay ina aladiina laa yu'minuuna biaayaati illaah kuwa ilaahay aayadihiisa aan rumaysnayn laa yahdiihim allaahu alla ma hanuuninayo walahum cadaabun aliim cadaab kululna way leeyihin oo imaan macsiyadu say kuusii fogaanayso kuusii fogeynaysa waxay ku gaadhsiinaysaa heerkaa rajo la-aanta innamaa yaftari lkadib been waxaa abuurta baa ilahay oo been lagu yaqaanaa soo amaamuda aladiina laa yu'minuuna biaayaati illaah kuwaan aayadaha ilaahay rumaynayn been haddaad aragto dadka irkadaa waa kuwa ah innamaa xasri bay tusinaysaa qofka muslimkahay beenaale ma aha runtuu ku dhintaa ku noolyahay وأولئك هم الكاذبون كوا سوا بين عليال الله وحا وكورنا هذا قفك مؤمن كاية سيدو وقود دقينها إيمان هي حق إيه صوابك سيدو وقود دقينها لكن رخصة إلهي وبحيا مركة قال لماذا قفك لقود درقيا وحا إلهي والرخصة أسيي إنو أفكك قد واقك رئيس قد درقيا آنو كقالوا بيننا من كفر بالله قفك إلهي كقالوا من بعد إيمانه انت ومؤمن نقضي كذب intuu alla rumeeyey qofka murtad noqda ee islaamka dib uga noqda noocuu doonayaba ha ku gaalooba qowl iyo ficil iyo ictiqaade ilaa man mid mooyaane ukriha la darqiyey wa qalbuhu mudma'inun qalbigiisuna uu ku xasiloon yahay biliimaan iimaanka uu ku xasiloon yahay kaa mooyaane walaakin man qofka sharaxa fura bilkufri gaalnimo shadran laabta u fura ee u sii daaya gaalnimo ee ictiqaadkiiyo rumaysnaantiisa gaalnimadu ay ka dhab tahay فعليهم كوا دشودا وحاهات غضب من الله عدوين إلهي حقي سكاهات ولهم عذاب عظيم عذاب وين ويلين كواس مرتد كعقوبتيس يا هلاكيس يا بلاديس واطا قفك مرتد كلا يلعب آيات كوحي كسو الدقين آه عمار بن ياسر وآل ياسر والنبي عليه الصلاة والسلام ورنشر آل ياسر صبرا, لآل صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة marka labadii shahiid ee ugu horeeyay islaamka u shahiido dartii ayay ahaayeen sumaya oo camaar hooyadii ahayd iyo yaasir oo aabihii ahaa weliba sumaya waxaa loo dilay si aan la arag iyadoo ku adkaysatay iimaankeedii ayaa gaaladu maatida ma yaqaanaan laa yarqubuuna fii mu'minin ilaa walaa dima laba awr bay midba lug ku xidheen labadeedii lugood markaasay cawradana warankaga dhufteen waxaan la aragoon la maqal wey aabihii aabihiina way dileen isagii markii ay soo weerareen bay idhahdeen sanamkana amaan maxamed nacay sidii buu iska yeelo way soo daayeen nebigu u yimi calayhi salaatu wasalaam isagoo warwarsan arrinkii hadduu u sheegayna wuxuu uhi markaad ereyga ay kuu kalifeen qalbigaaga sideed ka dareemayso dee iimaanku ku sugnaa buui idan markaa fa in caadu facuud hadday kugu celiyaan adna ka takhallusoo ku celi buui waxba ku gaaloobi mayse rufic can ummatii alkhata wanisyaanu wamaa stukrihu calayh nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy ummadayda waxaa laga dulqaaday wixii ay ilaawaan iyo wixii ay gafaan iyo wixii lagu dirqiyo laakiin dirqigaa waa inaanu ka muuqanin qariinatul ikhtiyaar shayga loo yaqaano idan markaa cudurdaarka kelimaadka kufriga waxaa ka mid a in qofkii lagu dirqiyo daalika buu ilahay yidhi arrinkaasi wuxuu ku yimi oo balaadaasi ay gu dhacday biannahum iyagu istaxabu alxayaata addunyaa noloshan adduunyada waxay ka doorteen cala alaakhirati bay ka doorteen oo aakhiray ka tegeen wa ana allaha ilaahay laa yahdii ma hanuuniyo alqowma alkaafiriina kuwa gaalada ah saasaa cuqubada saasay ugu dhacday baa ilahay uhi qofka sideedaba aakhira la-aan ku dhaca raasan baa looma hadhay marka wuxuu ku iibsaday shaygii liitay ayuu qaatay shaygii qaaligahaana wuu bixiyey idan qofka mu'minkaa lama sahlana kelmadda kufrigu aayarna afkiisa ugagama dhawaaqo walow dheeldheelba ha ahaatee ulaaika kuwa noocan ee murtadiinta laydhaa islaamka ka noqday aladiina kuwii weeye dabaca allahu calaa quluubihim ilaahay baa quluubtooda daboolay wa samcihim maqalkooda wa absaarihim indhahooda dareemayaashooda iyo garaadkiiba dam weeye idinku waxaa u arkaysaan dad waaweyn oo indhafiiqan oo dhagafiiqane way xidhxidhan yihiin oo waa nag muuqaalkaasuu leeyahay qofka intuu islaamka qaatay kadib dib uga noqdaa wa ulaa'ika hum ulkaafiluuna kuwaasi way ka dhacsan yihin war la-aan bay ku sugan yihin murtadkii halkaasi aayaadku kaga soo hadheen cuqubadiisii iyo foolxumadiisiina waa kuwa laa jarama waxaa dhaba baa ilahay wuli annahum kuwa noocana islaamka ka noqday fi laakhirati hum alkhaasiruun aakhiro waa kuwa guuldarada badan hum iyaga oo keliya unba alkhaasiruuna kuwa guuldarayste waa iyaga un kuwaa ku daa guuldaro uma intii aada aragtay kuwaa khasaaruhu inuu ku dhacay kadib dad horu maray baa laguu sheegayaa ina rabbaka ilaahaagu liladiina haajaruu kuwii soo qaxay ilaahay dartii usoo qaxay min bacdi maa futinuu intii la dhibay kadib ee la imtixaanay uma jaahaduu dagaalamay wa sabaruu sabray ee dhabaradaygay ina rabbaka ilaahaagu min bacdi haa arrimahaa soo maray kadib lagafuurun raxiim dembigu u dhaafaya wuu naxariisanaya kuwaa dembi dhaafiyo naxariis ugu bushaaree saasay u kala tegeen dadku qofkani kol hadduu rabbi dartii u qaxay oo nafiya maalba rabbi dartii loo imtixaanay oo dabeetana uu xejistay oo duufaanadiiyo dabayluhu ay ka riixi waayeen xaqii iyo iimaankii ilaahay ballantaas uu qaaday kaydkanina wuxuu u yaallaa maalinkan yowma maalin xus nebi maxamedow ama yowma maalin buu kafuur yuu dhaafi doonaa ta'tii ay imanaysa kullu nafsi naf waliba way soo xaadiri doontaa tujaadilu can nafsiha iyada oo nafteedii ka doodaysa iyadaoo nafteedii ka doodaysa watuwafaa waa loo dhammaystiri doonaa kullu nafsin naf walba maa camilat wixii ay shaqaysay wahum laa yudlamuun iyaga oo aan lagu xadgudbaynin iyagoo aan lagu xadgudbayn tusaala ilaahay uu sameeyey haddaba diin la-aantu dhibka ay leedahay adduunyada ah kii aakhiro lasoo aragi wadaraba allaahu rabbi tusaale wuxuu ka dhigay wadaraba allaahu maalan ilaahay tusaale wuxuu ka dhigay qaryatan magaalo kaanat aaminatan iska deganayd makaa lagu sheegaa udma-inatan way xasiloonay yaatiiha risquhaa arsaaqadeeda iyo safarku wuxuu uga imanaya wuxuu ugu imanayay raqadan si waasaca oo hagar la-aana min kulli makaani dhinac walba uu uga imanayay rixlata shitaa'i wasayfi weeye koonfuriyo waqooyiba waa laga keenaya fa kafarat biancumi illaah ilaahay nicmooyinkiisii bay ka gaalowdoo nicmadii diinta iyo waxyiga ah oo taa ilaahay uu leeyahy walaqad jaaahum rasuulun minhum fakadabuuh nicmadu waa taa ilaa nicmadii hore ay haysteen nicmada ay ku waayeen ee markii ay diideen waa nicmada diinta fa kafarat biancumi illaah ilaahay nicmadu u keenee waxyiga ahayd ayay diideen fa adaaqaha allaahu ilaahay wuxuu dhadhansiiyey libaasa aljuuci waalkhawf cabsida iyo gaajada dharkii ay lahaayeen balka war qof dhan oo loo xidhay dhar labis suur cabsiya iyo suur gaajo ah macnaha jidhka oo dhan bay wada gaadhaa cabsida iyo gaajadu dharkaasaa ilaahay u geliyay bimaa kaanuu yasnacuuna waxay samaynayeen darti diin la-aantu taasay leedahay diin la-aantu waxay leedahay werwer diin la-aantu waxay leedahay gaajo diin la-aantu waxay leedahay deganaansho la-aan qabaa'ilkaa iskhilaafayo axsaabta iskhilaafayo werwer baa imanayo wax lagu maareeyana lama hayo meel la isula noqdana lama hayo qof waliba halkiisuu ka baxaysan yahay dadku hadday doonayaan inay nastaan ilaahay diintiisa ha ka guudoonteen oo nicmada ayay ka gaaloobeen fa kafarat biancum illaah dagaalo waliba way iska bacaysnaan doontaa intay diinla-aantaa ku sugan yihiin ay ilaahay diintiisa qawadayaan dadku walaqad jaaahum waxa u yimi baa ilaah uhi nicmadiibuu rabbi xusayaa walaqad jaaahum waxa u yimi rasuulun minhum rasuul ka mida waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam fakadabuuhu way beeniyeen oo way ku gacan saydheen فأخذهم العذاب فأخذهم العذاب عذاب باقبتي وهم ظالمون يقو قرد رسمي أو متيستي عذاب أمتي هدب إلهي وحا أفصحي نعمة أوسيا وحاول فكلوعنا مما رزقكم الله وحا إلهي ودنسيا حلالا طيبا استغى حلاله نفته ونكسنا دعكم مفسود إسان إلهي نعمة واشكروا نعمة الله إلهي نعمة سنكم مهبنق إن كنتم إياه تعبدون da isaga caabudaysaan ilaahay nicmadiisa guddoonta oo shukrigana raaciya nicmo aan shukri lahayn ma joogsate innamaa xarama calaykum almayt wixii xalaasha ahaa markuu ilaahay inoo soo baneeyey wixii xaraamta ahaayoo koobanba ayaa laynoo diido waxa alla uu yidhi innamaa xarama calaykum wuxuu idinka mamnuucay uun almaytata baktigii waddama dhiiggii walaxma alkhinsiiri hilibkii doofaarka iyo wamaa shaygii uhilla ligayri illaahi cid aan ilaahay ahayn loogu dhawaaqay bihi ay bidarxi markii la gowracayay magaca ilaahay magacaan ahayn baa lagu gowracay markaa saddexdaa arrimood baktigiiyo dhiiggiiyo hilibkii doofaarku caafimaadkii jidhka hadday waxu dhimeen kan dambena caqiidada caafimaadkeedu waxu dhimayaan ee sanamka loo gowracay intaa ha ka ag dhowaanina famani dura qofka loo dhibgeliyey khayra baaqin isagoo aan ahayn mid ummadda ku xadgudbaya oo dhuljiif iyo jidgoyna walaa caadin aan xadgudbayninne intii dee uu ka gaajo beelaya uun ka isticmaalaya fa ina allaha hafuurun raxiim ilaahay waa dhaafaa kaa wuu ka dhaafay waxaa waanu uga naxariistay inuu gaajo ku dhinto qofku hadduu baaqi yahay oo uu iyo mid ummadda ku xadgudbaya waa kooxdii waa fi-adii baaqiyadahay ama caadi uu noqdo oo in baa looga baneeyay dee inuu gaajada uun iskaga yar kaafiyo waxaan uu cunaye hadduu noqdo mid caadi ahoo xadgudbaya iska xalaabama oo dee uu idhaahdo waan sahay qaadanayaa baktigii waan dhiganayaa kadaa ka waa inuu in yarun in yarka isticmaalo adaruuratu tuqadaru biqadariha wey walaa taquuluuha odhanina baa ilahay uhi limaa tasifu alsinatukum carabkiinu waxa uu sheegaya awgeed ama kaa dartii alkadiba been ha odhanina been carabkiinu uu daldalayo ha odhanina haadaa shaygaasi xalaalun wa haadaa xaraam waxaasi waa xalaal waxaasina waa xaraam ha odhanina goorma litaftaruu markaa idinkoo ku abuuranaya cala allahi alkadib idinkoo ilaahay been ku abuuranaya idinkoo ilaahay been ka sheegaya ha odhanina kaasina waa xalaal kaasina waa xaraam laakiin wixii aa odhanaysaan kaasina waa xalaal kaasina waa xaraam ha ahaada mid aa ilaahay ku raacaysaan oo wixii ilaahay uu xalaaleeyeyna xalaal ka dhigta wixii ilaahay uu xaaraantinimeeyeyna xaraam u arka halkaa shuruucdii khatarka ahayd baa soo gelaysa ama baarlamaan ha jideeyo ama wareegtooyin madaxa ku soo saarta ama xeerkii qabiiladu ay dhiganaysa ha aado ama kii sharkadaba ha ahaado iyo shakhsiyaadka eh nidaam kastoo la dhigto oo wax ilaahay xalaaleeye xaaraantinimaynaya wax xaraam ana xalaalaynaya aayaddaas unba haysata litaftaruu cala allahi alkadib idan wax kastoo la dhiganayo laazim min ta'siilin sharciyin waa in loo eegaado la yidhaahdo horta shareecadda ha loo eego dabeetana wixii mukhaalifa laga saaraa intaan la dhaqan gelinin ee wixii lagu cunayo ee maalana aan la macaasanin ilaa dhow laga fujin kari maayo insaanka eh oo dib looma sixi karayeen litaftaruu cala allahi alkadib marka aayadda waxaynu ka faa'idaysanay qawaacidda shareecadda mid ka mid oo ah ina ataxliila wataxriima xaqun lahu tacaala la ligayri xalaasha iyo xaraamta waxa jidayn kara un ilaahay laakiin cid kale maya ina aladiina yaftaruuna cala allahi alkadiba kuwa ilaahay beenta ku abuuranaya laa yuflixuuna liibaani maayaan oo horumari maayaan mataacun qaliil lahum waxa u sugnaaday mataacun qaliil alaab yar raaxo yar inta adduunyadiiy waxay cunayaan walahum cadaabun aliim cadaab kululna way leeyin ma labadaasuun isu aag in yaroo aada dhadhamisay oo aanad calfanin ee aada hunqaacday muddo dheer wa cala aladiina kuwiibaa ilaahay uhi hadduu yuhuudoobay xaramnaa waxaanu ka mamnuucnay maa qasasnaa calayka min qabl wixii aan horay kaaga soo warramay wax badan hore laynooga soo warramay ayaa ilahay uu ka xaaraantinimeeyey marka aayadda waxay fasiraysaa hadduu ilaahay inamaa xarama calaykum yidhi waxaasoo aan dayib ahayn baa laydinka xaraam yeelay talow maxaa jira reer banu israiil wax dayibaa laga xaaraantinimeeyey waxa dayibka haddii ummad laga xalaa laga xaaraantinimeeyo ee wanaagsan ee anfac leh waa cuquba un waa cuqubo marka nimankaa wixii laydinka warramay baa laga xaaraantinimeeyey cuqubo lagu cuqubeeyo awgeed sidaa ilaahayba uhi wamaa dalamnaahum kumaanaan gardaroonin walaakin kaanuu anfusahum yadlimuun naftoodiibay ku xadgudbeen baa ilahay wuli marka kullu xalaalin dayib wa kullu khabiisin xaraam taasaa qaacidadaasaa jirto wax kastaoo dayibi waa xalaal wax kastaoo khabiikiina waa xaraam wey qaacidadaas ويحرم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث إن الخبث يتبع الحرام ثم انت كذب انت انت لغوص الشيء كذب إن ربك إله قل للذين كوي عملوا الصواح ما انت السمية بجهالة يقع جاهل لما كسوغا وقفكم مرة معصية فرقليه وجاهل علمي بها لهذا ثم تابوا دبتنا توبت كان من بعد ذلك حمانتا انتي اي سميين كذب الهي وتوبت كاني واصلحوا وناتيار كودا ان ربك الها النبي محمد ومن بعدها ضميرك حقاب على توبت كذب لغفور رحيم دنبقوا دافع وانا حريصانيا marka simbiraha way iska badan tahay ibnaadamku waa ceerceeraya alla wuxuu ugu bushaareeyay macsiyaha taa sameyseen oo juhaal noqoteen oo ka dhacdeen aan ilaahay weynaantiisii iyo xishoodkiisa haddaad towbad keentaan arrinkaa khariibteena macsiyada ku khariibteenna wanaajisaan ilaahay wuxuu idinku bushaareeyey dembi dhaaf iyo naxariis qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmati illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica ina allaha yakfiru dunuuba jamiica laazim an tacrif ana laka rabban yakfiru dunuuba jamiica ilahayaa ka quusan tusaalaa lagu samaynayaa haddaba cidaad ku dayan lahayd kuwaa murtadiintaha ku dayanin mufsidiintaha ku dayanin maslaxa dhowrka ha eeganin laakiin nebi ibraahim iyo nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam manhajkii ambiyada fabihudaahum iqtadi hanuunkoodaaynu raacaynaa kuwaynu tusaalaha ka dhiganaynaa waa kuwan ina ibraahiima baa ilaahay uhi nabigaasi kaana ummatan ummad buu ahaa ummad dhan macnaa keligiibaa ummad lagu sifeeyey marka qaa'id buu ahaa iyo hogaamiye macnaheedu waxa weeye sifooyinka wanaagsan ee ummad ku kala tagsan ayaa uu iska lahaa wuxuu ahaa mid ummad dhisay buu ahaa ilaa maanta ku abtirsanaysa sidaa darteed ayaa ummad loogu magacaabay nebigan shaksi keliya ummad lagu magacaabay qaanitan lilaahi buu ahaa mid ilaahay u hoggaansan oo ateecaya oo isu dhuldhigaya xaniifan buu ahaa mid alla u leexanaya oo wax cid kastaba ka soo leexday walam yakun min almushrikiin gaaladana kama mid ahayn xaasha nebi ibraahim shirki kama iman dee macnuhu markaa waxa weye xagga cilmiga balaaqada waxaa la yahay tacriido idinkiinan oo abtirsanaya yuhuud iyo nasaaro iyo mushrikiinba lihi mushrikiin baa idinku tihiin marka idinkoo mushrikiina nebiga sifaadka ale kuma abtirsan kartaan idinkaa mushrikiina laakiin isagu walam yakun min almushrikiin halkaasaa lagu kala reebay shaakiran liancumihi ilaahay nicmooyinkiisuu ku mahadnaqayey nicmooyinka ilaahay buu ku mahadnaqayay shaakiran liancumi marnaba kama gacan taaganinoo alla kuma dafirin nicmo ijtabaahu wuu doortay wahadaahu waana hanuuniyey إلى صراط مستقيم إلى جتوسن بو إلهي كهانونية إلهي بقى طورت نبي قاس جتوسن ومركا لقد حلال النبي محمد عليه الصلاة والسلام لفرين وكراعه إنقنا إن كراعين إن كقد إن إن إسلام لماذا أيا إلهي ومري وآتيناه في الدنيا حسنة الدنيا وناك بانصين إبا إلهي wanaag ayaa la siiyey dhaxalkaa fiican buu reebay isla markaana waxa uu ahaa tusaale waid ibtalaa ibraahiima rabbuhu bikalimaatin faatamahun waxa uu reebay taariikh cajiiba imtixaankii la mariyey o dhan buu ka baxay marka xasana waafajin ilaahay uu waafajiye wixii alla uu ku addoonsaday oo dhan ayay noqotay wainahu fi laakhirati la min asaalixiin aakhirana wuxuu ka mid yahay kuwa wan wanaagsan ayuu ka mid yahay أو النبي عليه الصلاة والسلام مركو سيد من يلها اللهم في الرفيق الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ثم انت كذب وحلقة فائدة يا حرف عرف كترتيب كفائدين يا معنى لطيفا أو انت صورني هدي أمان أو أهيد نبي إبراهيم ثم وحكى الله قد ودر يا أمان أو أه أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا هذا هو النبي محمد إن لقوا وحي هذا النبي محمد نبي إبراهيم دين تيسي كراع معناها هذا هو خلق قادة نغفر لبضان كل هذه لقوا أمري نبي محمد نبي إبراهيم كراع هذا نبي محمد هاي دينتي وناكسني إذا إلهي كسود تشيه كراع تاسنا وديرا دي فضلي ونبي إبراهيم يا شيء ونبي جاء أنبياء وقفر لبضنا هذا اللي نبي إبراهيم كسيد دايو taasina fadli baa utahay nebi ibraahim uma intaa kadib waxaa kaloo fadli u ah waxaynaa ilayka waxaanu ku waaxyoonay an ittabic raac milata ibraahiima raac xaniifa adigoo ah xaniifan isagoo ah xaniifkuna xaqu uu yeelanayaa baatilkana wuu kasoo yeelanayaa meel baa lagu ogi wamaa kaana min almushrikiina gaalada kama mid ahay nebi ibraahim haddaba ilaahay waxa uu xusaya halkan ummad lagu addoonsaday ayaamaha qaarkood inay weyneeyaanoo reer banu israa'iil ahaayo diiday oo dafiro kasoo horjeedsaday marka ummadani waa inaanay la mid noqon halka laga raacay wey reer banu israa'iil innamaa jucila asabtu sabtidii waxaa la yeelay cala aladiina kuwii dushoodii baa la yeelay ikhtalafuu fiihi isku diiday kuwaa dushoodaa sabtida la yeelay furida calayhim bay ka dhigantah waa lagu waajibiyey tacdiimuha maalinkaa inay weyneeyaan oo suuratulacraaf baynu kusoo marnay siday weyneynayaan iyo waxay iska daynayaan way isku khilaafeenoo qaarna way fuliyeen qaarna way diideen وإن ربك إلهاك النبي محمد ولا يحكم بينهم دحدود كلا قوامين دون يوم القيامة فيما شيبك كلا ديني كانوا فيه يختلفون أيسكوي غير سنعين يا حق كسعدي يا باطل كسعدي إذ ولبا محي مطيستي ما لنك أسألك كلا ديني ومدن بهد بي إلهي تهي تشتك أي كسعون لهايين ولا بد أن يكون شخص صالحا مصلحا قفك نوان سدقا إنه هذاك سلاده ومن المصلحين أكمد نغضه dadka kii hagaajinayayna adoo aan labada qayboodba noqda marka dacwadii iyo diintii ayaa ilaahay uu ka warramay inay mas-uuliyada inaga wada saaran tahay markaa wuxuu tilmaamayaa qofka daaciga ahay usluubka uu dacwadda u maraya u fulinayo dadka u gaadhsiinaya iyo marxaladaha ay dacwaddu yeelanaysa iyo mawaaqifta uu istaagayo qofka daaciga ah udcuu ilaa sabiili rabbika ilaahaaga xaggiisa waxa aad dadka ugu yeedhaa jidka ilaahaaga waxaad dadka ugu yeedhaa dadka ugu yeedha بالحكمة حب وناكسن وسوشيد شلئي والموعدة الحسنة وانا وناكسن وجادلهم بالتي هي أحسن أرنت مردالك في عن كل الضوء إن ربك إلها هو يسقى على مؤقب بضم بمن ضل عن سبيله عدة جدك سحقك الله ما يسوي وقيه وهو أعلم بالمهتدين كوا هنون يناد بوقب بدنيا يدو تاسي أي جرتون إلهي كقرصونين ذو واجب كاقا قدو ملها صباحية إلا قوصنا يو dhaqdhaqaaqaaga iyo dadaalkaad samaysay ilaahay baa og laakiin adugu dadaal usluubkaa wey warka horeyse udco baa layihi yeerma waa laga maarmaa qofku inuu gidaar fadhiista maaha laakiin wixii uu faa'iideyn karayo waa inuu ka faa'iideeya dadka xaggee loogu yeedhayaa ma qabaa'ilka mise meelo kale laa ilaa sabiili rabbika jidka ilaahay baa dadka loogu yeedhaya ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين كاسا ويا المونس وأنا وظيفتي رسوش dadka usluubkee loogu yeedhaya waa bilxikmati xikmadaasoo ah habkii xaqa loogu soo jahayn karo wasiilo kastoo mubaaxoo fiican iyadoo loo marayo oo laga ilaalinayo in shaygii uu dhiciyo waalada wanaagsanina waata qofka wax lagu dhacsiinayo idan markaa qofka daaciga ahi xikmadan iyo waanada wanaagsan siyaabuu ku keeni kara waxaa ka mid a inuu horta isagu isku kalsoon yahay oo aanu iska warwarsanayn ee ogii dawadii rasmiga ahayd inuu sido marka labaad mabdi'iisan waa inuu ku kalsoon yahay laakiin hadduu kaba yaabsan yahay oo isqarinayo waxba cid ma gaadhsiin karayo marka saddexaad waa inay jirtaa basiira qul haadihi sabiili adcuu ila allahi calaa basiira macrifana dee runtii waa inay jirtaa marka afraad waa in uu og yahay qofkan inuu baahi u qabo oo tabiib uu isna u yahay oo uu daweynayo dabeetana dawadaa inaanu kala harin hab kasta uu ku gaadhsiin karo uu ku dadaalo waanadaa wanaagsan marka ay anfici weydo qofkan wax la gaadhsiinaya hadduu wax isbida in lalaba eego oo xujada iyo daliilka loo soo qaato wajaadilhum bilatii hiya axsan baalay doodaa daliilka doodaa wanaagsan ee axsanka ahayna waa ta xaqa lagu raadinayo oo qofku marka uu doodayo waa inaanu ra'yigiisa iyo sheekhiisa iyo qabiiladiisa iyo waddankiisa waa inaanu u aarsanaynin isla markaana aanu taa xaggeedun u soconina waa in sawaab iyo xaq lagu raadinayaa dooda anaa idhida waa inaan lagu adkayn laakiin waxa weeyaan alrujuucu ila alxaqi fadiila haddii xaq siduu ku doodayo qofku aanu ahayn waa inuu ka noqdaa garawshiyo waa inuu jiraa marka waa mid xaq lagu baadi doonayo ilaahayna addoomaha wuu kala ogyahay ee adigu waajibkaaga gudo dacwaddii hadday dadka anfici weyday dagaal arrintu isu ilaa had iyo jeer dadka qaarna diinta afacda iyo dacwadda qaarna way ka soo horjeedsadaan oo dagaal bay arrintu noqotaa kaa isagana u diyaargarow alla waxa uhi waa in caaqabtu marka waa saddex marxaladood dacwaddii iyo doodii iyo dagaalkii dacwad baa la fidinaya haddii la diido kuwaa gaaladu ay isxayfiyaan waa lala doodayaa haddii ay canaatamaanna waddadaa laga duwayaa oo dagaal baa markaa iman karee ogow arrinku inaanu hadal keliya ku igaan ku egaanayn wain caaqabtum buu ilahay yidhi haddii aada dagaalantaanna facaaqibuu waxyeeleeya bimili maa cuuqibtum bihi intii laydin yeelay oo kale macnuhu waxa weeyaan iyadoo wax la idin yeelay dee idinaha fadhiina caqliga iyo mandiqi iyo sharciga toona keeni maayo iyadoo dadka madaxa dubbe lagala dhacay inay gidaara fadhiistaan ay yidhaahdaan aan sabirno alla waxa uhi wala in sabartum haddaad sabirtaanna lahuwa khayrun lisaabiriin kuwa sabraya wuu u khayr badan yihi maxaa lagu sabraya dacwadaa lagu sabraya doodaa lagu sabraya dagaalka laftiisa lagu sabraya dagaalka laftiisa waxaa laga midha dhalin karaa un sabirka laftiisa wasbir xejisabaa layidhi waxaasoo hawlahee dhabarka ilaahay uu kuu saaray wamaa sabruka sabirkaagu mu ahaanin ilaa billaah biisticaanati illaah ilaahay ood kaashanaysunbaad sabir ku heli kartaa adigu awood haysbidina ilaahagana ku tiirso sabirkuna waa markabka iyo doonida uu kaga tallaabo badweynta iyo mawjadaha soo abbaaraya qofka muuminkaa inta uu imtixaankan adduunyada ku jiro sabir la-aantuna sideedaba wixii aada waajihi lahayd unbay kuu jabisaa taasunbay kuu jabinaysaa laakiin wax balaayo soo socotana sabir la-aantu ma joojiso midku dul fuushayna kaama dul qaado idan iska sabir walaa taxsan calayhim kuwa ha u murugoonin awoodooda ha ka murugoonin oo gaalnimaday kaa gaaloobeen ha ka murugoonin oo waxay ku dhibayaan kugu dhibayaan ha u murugoonin walaa taxsan calayhim kuwa waxba ha u murugoonin walaa taku fii dayqin cidhiidhi ha ku sugnaanin mimaa yamkuruuna shirqoolka ay samaynayaan awgeed cidhiidhi ha ugu sugnaanin way ku shirqoolayaan shirqoolkaasi wuu badmaanaya xejiso taasi waxaa nebi maxamed baa ilaahay kula hadlaya calayhi salaatu wasalaam hormuudkii ummadana dee inana waa laynagula hadlayaa marka inaynu intaas oo jaranjaraa iyo intaasoo awaamiraha ilaahay uu inagu addoonsaday yeelno weeyaan talooyinkana ilaahay ka qaadano sidaasaynu kaga midha dhalin karaynaa marka laynagu addoonsaday walaa taku fii dayqin diiqin iyo dayqin labada waa la akriya ciriiri ha gelin mimaa yamkuruun waxa kala dambeeye balaaye ah ee gaaladu ay wadaan iyo shirqoolkooda laakiin adugu wad oo taayirkaagu yu istaagin bushaarana ilaahay wuu ina siiyo rabbi waxa uhi ina allaha ilaahay maca aladiina kuwii buu weheliyaa ittaqow ilaahay ka cabsaday iyo waladiina kuwii hum iyagu muxsinuun samafalay maadaamaad taqwo iyo ixsaan leedahay ilaahayna wehelkiisii waad haysataa dee ninka ilaahay garab taagan yahay warwarayaana kaasi markaa wax weyn buu qawaday mana wanaagsana marka maciyatullaahi waa bilcawni waannasr waa maciyaad iyo aada u qaaliya qofkaa kalena shaydaan ayaa garab taagan adigana ilaahay baa ku garab taagan laakiin taqwada iyo ixsaanka uu ku faray uun ogow wallahu aclam